madarasada muscab bin cumayr ee magaalada dhuuble ayaa xaflad qalinjibina u qabatay toban arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa waxaana kasoo qaybgalay munaasabada waalidiin ardayda dhigata madarasada iyo martisharaf kale maamulaha madarasada muxyidiin isaaq cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixiyey marxaladaha kala duwan ay soo martay madarasada iyo juhdiga ay geliyeen ardayda qalinjibisay madarasadan aniga ayaa maamul ka ah madarasada magaceeda waa layidhaha muscab bin cumeer taariikhda hadda maraysa waa siddeed sano ayay hadda maraysaa sanadkan ay u tahay dafcada maanta ay qalanjibiyeen waa dafcadii sideedaad wey ardayda hadday qalanjibiyeen waa labaiyo toban arday bay ahaayeen laakiin toban ardayba hadda hafladda ay ka soo qayb gashay sidaas ay ahaydtay muddadaan hadda soo agaasimaynay muddo ilaa bil ku dhowaad bil baan agaasimaynay marka mar marka dambe dib baa nooga dhacisay oo arma jira sababtooda iyo iska dubriidka anigoo wax noo dhiman marka sidaas ayay haaladeeda hays qaar ka mida martisharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hadallo dardaaran u jeedisay ardayda qalinjabisay hadalada quruxsan ee maanta ah ilaahay suuqeen keenay awalanna ilaahay baa maadidka leh subxaana watacaala dugsiga anigu waxaan ahaa guddidiisi haddaan wax yar ka warbixiyo runtii dugsigan wuxuu soo maray marxalad badan dad ka yara ayaa dugsiga dhigta carabtoodu dhigta dadkaas runtii waxay soo erqaameen si aan caadi dugsi walba oo dawley ka jira waxaa ka jira sixirqaan runtii waana la isku dayanaya maalinba maalinka kasii dambaysa waxaad moodaa inuu kor diinigu usii socdo marka insha allahu tacaala waalidiintana waxaan kula dardaarmaya sidii aan u dhabar adeegnay oo hawshan aan sida fiican dugsiga maanta usoo gaadhsiinay si ka fiicanna aan usii wadno